بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وعشرك أفرتن يا كواد كتابك التذهيب في أدلة متن الغاية والتغريب kitaabu nikaaxi baan kusoo jirnay faslun haadaa faasilun weeye dihaarkaa laga hadlaya wax laihahdo dihaar wadihaaru dihaarku an yaquula rajulu ninku dihaar ha lagu qeexo maxaa lagu qeexayaa wadihaaru an yaquula rajulu ninku waa inuu yidhaahdo lisawjatihi xaaskiisana u yidhaahdo anti adigu gabar yahay calaya aniga dushayda ka daahiri ummi hooyaday oo kalea iga ta hooyaday dhabarkeedoo kalea iga ta hadalkaas dihaar baa la yidhaahdaa wixii maxrama hooyada waa la mid ey taxrumu calaya waxaa dusheeda ka xaaraama mucaasharatuki la mucaamaloodkaada kamaa taxrumu calaya say dusheeda xaaraan uga tahay mucaasharatu ummi hooyaday la mucaasharadeeda mucaasharat alaswaaj kuwa isqaba mucaamaladooda oo kale wa haada alqowlu hadalkaa in la yidhaahdana xaraam waa xaaraam biijmaaci اlmuslimiin muslimiinta ijmaacooda iyo ku midoobiddooda iyo ku kulankooda qaala allahu tacaala aladiina yudaahiruuna kuwa dihaartamaya oo minkum idinka idin ka mid ah minku xaal idinka idin ka mid ah min nisaa'ihimna ka dihaartamaya maa hunna dumarkaas ay qabaan ma aha ummahaatihim hooyooyinkood ma aha in ummahaatuhumaa ummahaatum hooyooyinkood ma aha maa huna ummahaatum in ummahaatu ila allai kuwii mooyaane waladnahum dhalay hooyo waxa u ah wixii dhalay ee kuwa ay hadalka ku leeyihiin hooyo uma aha waaye wainahum raggaasi layaquuluuna waxay ku qowlayaan munkaran wax la inkiro oo min alqowli ah iyo wazuuran baatil bay ku qowlayaan wain allahana lagafuuru raxiim wain allaha la cafuwun gafuur weeyaan marka suurat lmujaadala waaye suuraة اmujaadala baa la yihahda almujaadila dhihi maysid suuraة اmujaadila hadaa suuraddii doodaysay noqonaysa almujaadila waa islaantii doodaysa oo suuraddu qisadeeda ku timid almujaadila almujaadala wey suura suuraة اlmumtaxina waay almumtaxina waa gabadhii waa mumtaxinada ahayd oo la itixaamayay suuraة اlmumtaxana waa suuraddii faidaa qaala marku yidhaahdo lahaa xaaskiisi daalika warkaa u yihaahdo oo walam yutbichu uusan na raacsin bidalaaqi furniin hadalka markuu saa afka uga soo baxay hadduusan horay ka dhihin hadal cad oo waa iga furan tahay ah saar qofkaas wuxuu noqonayaa caa'idan mid noqday oo wuxuu ka dhaartay ku noqday markaasna kafaara imaanayso walazimadu waxaa ku waajibaysa alkafaara anti calaya ka dahri ummi markuu yiha hadduu dhihi lahaa anti daaliqun waa furan tahay kafaaro laguma leh laakiin hadda hadduusan furniin sii raacsiin nin xaaskiisii ku noqdayoo daystay weeye warkau sheegayna ka baxay deedna kafaara laga rabaa ey mukhaalifan mid khilaafay buu noqon limaa qaala wahuwa warkuu yihina taxriimu zawjatihi zawjadiisa taxriimkeedii wey iska xarimay caleyhi dushiisa zawjadiisa inay ka xarimantahay caleyhi dushiisa lianna imsaakaha gabadha u qabay sii haysashadeeda iyo wacdama tadliiqihaa furideeda la-aanteedu mukhaalifun litaxriimihaa wuxuu khilaafsan yahay xarimiddu iska xarimay wاlkafaaraةu kafaarado ninkaa lagu yeelanayana cidqu raqabatin muminatin adoon muminada xoreynteed weeye qoor muminada inuu xoreeyo taasoo saliimatin ka bed qabta ka nabad gashay min alcuyuubi ceebaha ceebaha almudirati dhibayay bilcamali shaqada iyo walkasbi shaqaysiga kasabka bilcamali walkasbi ceebaha dhibaha waa in addoontaasi ka fayowdahay fain lam yajid hadduusan addoonta helin fasiyaamu shahrayni mutataabicayni laba biloodoo xiriir uu soomaya baa dushiisa ku waajiba fain lam yastatic hadduusan awoodin faidcaamu sitiina miskiina lixdan miskiin quudintood wey kullu miskiinin muddun miskiin kastaaba hal mud buu leeyahay walaa yaxilu lilmudaahiri xalaal uma aha qofka dihaartamay oo ninka ah waduhaa gabadha inuu la mucaamaloodo xataa yukafira lahu kafaarada ka gudanayo kafaara gudashada ilaa uu la yimaado uma tegi karo ayb xataa yukafira qaala allahu tacaala waladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim kuwa dumarkooda ka dihaartamaya uma yacuuduuna noqonaya limaa qaaluu waxay yihaahdeen fataxriiru raqabatin baa ku waajiba addoon xoraynteed min qabli an yatamaassaa ay istaabtaan horteed intaysa istaaban mucaamala dhex marin dalikum kiinaasaa tuucaduuna laydinku wacdinahayaa bihi maagama bihi isaga wallaahuna bimaa tacmaluuna khabiir waxaa camal farisan alla waa ogyahay faman lam yajid fasiyaamu shahrayni mutataabicayni laba biloodoo xiriirow soomi min qabli an yatamaassaa wman lam ystadicna faidcaamu sitiina miskiina dalika arrinkaasina waa lituuminuu biاllahi warasuul hal miskiin lagu celcelinmayo maalin kasta mudka masaakiinta badan waa in la siiyo arrinkaasina waa lituuminuu inaad rumaysaan billaahi iyo warasuulih wa tilka taasina xuduud ullaahi weeye walilkaafiriina cadaabun alimun baa u haaday an yatamaasaa min mumaasati baa laga keenay wاlmuraadu bihaa almujaamica almujaamacatu waa mujaamacada waa jimaaci dalikana dalika aayadda meel bay kaga jidhaa dalika litu'minuu soo maaha dalika ay lbayaanu kaas caddaynta iyo watacliimu baridda wax laydin baray waa litu'minuu inaad rumaysaan litusadiquu wey lituminuudu xuduudallahina waa maxay axkaamahu allati axkaamtaasu laa yajuusu tajaawuzuha in la tallaaba aysan bannaanayn faslun haadaa faasilun weeye waidaa rama rajulu ninku marku ku gano zawjatow xaaskiisa bizinaa zino waa qadfay waa aflagaadheeyey zinaa samaysaabuu ku yidhi xaaskiisa facalayhi dushiisa waxaa ah xaddulqadfi qadaf xadiis sideetan jeedal buu mutaysta si cad hadduu u yihaahdo ama si kale oo arintaas ama u qirtaba waaya ilaa an yaqiima inuu soo oogo mooyaane albayinata markhaanti waaya xumaan baa samaysa markuu leeyahy zino hadduu markhaanti caddaynaya xumaanta inay samaysa uu keeno dee waxba laguma le jeedala qadafna maaha hadduu markhaanti waayo aw yulaacina ilaa an yuqiima albayinata markhaanti inuu soo oogo ow yulaacina inuu licaantamo marka baabkana waa baabu licaan waxaa kaloo jeedalku kaga dhici karaa licaan wax la yihahdo inuu la yimaado licaan oo muxuu yahy waa dhaaran la yska daba dhaaranayo isaga shan jeer gabadhuna markeeda waa shan rawa albukhaariyu can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana hilaal bin umayata nin la dhihi jiray he ayaa qadafay imraatahu xaaskiisii qadfay cinda nebiyi nebiga agtiisa sala allahu calayh wasalam wuxuuna ku qadfay bishariiki bni samxaa nin la dhihi jiray xaaskiisii wuxuu yidhi ninka magacaa leh bay xumaan wada sameeyeen faqaala nebiyu baa yihi sala allahu calayh wasalam albayinata markhaanti soo xaadiri uxduri lbayinata markhaanti la kaala hay waxaa sheegtay aw amase xadun xad iyo jeedal baa fii dahrika dhabarkaada ah ama adaa lagu garaacay ama caddaynkee qof baa wax ka sheegto qadaf faqaala hilaal baa wuxuu yidhi waa ninkii gabadha qabay waladii bacadaka bilxaqi baa nebi allow ku dhaartay inii la saadiqun wallahi run baan sheegaya nebi allow markhaanti laakiin haddaxgow doonaa lakin waa waa iga dhab waa run xumaan bay samays gabadhu wuu sii waday warki wuxuu yidhi falayunzilanna allahu ilaahayna soo dejiyeen oo soo dejiyeen maa yubariu wuxuu ilaahay ku beriyeelaya dahrii dhabarkayga min alxaddi xad ilaahay wuxuu jeedalka iiga badbaadsho isagaan ka sugaya inaan run sheegayna alla ii og adigana kuu sheeg kuna iftiroonmaya been maaha ilaahay baan u bandhigay isagaa wuxuu iiga badbaadin lahaa in aniga lay jeedlo igu beriyeelayo aan weydiistay fanazla jibriil baa soo degay wa anzala calayhi nebiguu ku soo deji ama unzila calayhi wاladiina kuwa yarmuuna aswaajahum dumarkooda ku ganaya ganaya xumaan ku ganaya aayaddaasaa marka lagu sheegay arrintii ninkiina arrintii waa laga daayay marka haddou licaantamayana waa tanaa licaanka haddou markhaanti keeno waa dhag hadduu markhaanti keeni waayo licaan buu kaga badbaadi karaa licaankana axkaam badan baa ka imaanaysa waa tan fayaquula oo yidhaahdo cinda alxaakimi xaakimka agti ilaa an yuqiima antaa iyana ku kordhig oo fayaquula uu yidhaahdo maya yuqiima ku kordhig waayo inuu soo ogo alba ow yulaacina oo fayaquula uu yidhaahdo cinda alxaakimi xaakimka agtiisa fi ljaamici اlkabiiri masaajka jaamicada weyn agtiisa dhexdiisa cala lmimbari mimbarka laga khudbeeyo dushiisa waa dhaar waxaa la rabaa qofku lucabsi geliyo hadduu been sheegayo soo u baqo masaajidka imow masaajidkan yaryar maaha jaamica weyn imow waaye mimbarka haye weliba fii jamaacati min annaas in dhan oo dadka ka mid a oo dadka weliba sumcadda iyo sharafta le waaweyn oo culimmada ah iyo akhyaarta buu wuxuu ku dhaaranayaa ashhadu waxaan markhaanti ka ahay oo ku dhaaranayaa billaahi ilaahay inii anigu la min asaadiqiina inaan kuwa runta sheegaya ka mid ahay fii maana aan ku rur sheegaya ramayto aan ku ganay bihi maagaba zawjatii xaaskayga fulaanata heblaayo ah oo min azinaa zina iyo gogol dhaaf inaan ku dhaartay inaan run ku sheegayo wa ana haada alwalada ilmahaan ay wadatana min azinaa zinow ka dhashay walaysa mini anigu ma dhalin haddii ilma jiraan arbaca maraatin afar jeer buu ku celinaya meeshu waa masaajidki dadki waa dhooban yahay meeshu waa mimbarki jaamicu weeyaan waaye ilaa qofkaan xumaan qaadan layskama dhihi karo maxaa xal ah markhaantina ma hayo xumaantiina hadduu arkay xal waa inay sharcigu u keeno xalkaana loo keeno intou xumaan soo arka misna haddii la dhaho adaa lagu jeedlayaa laftiisa wuxuu kaga badbaadaya inuu run sheegayaa dhici ka dheh wayaquulu fi lmarati alkhaamisati marka shanaadna wuxuu dhahayaa bacda an yacidahu lxaakimu xaakimku intuu wacdiyey hal mara hadhaysa dhaaro waa shan afar markuu intii hore ku dhaartay marka shanaad waa kama dambaysi baa le xaakimkaa wacdinaya war ilahay ka yaab war haddaa been sheegaysa ka joog war halkaa mar ha ku daran haddii aad aadan run sheegeyn ya war iska hubi war yaahe marka shanaad markii maare loo waayo wuxuu dhahayaa isagaa iska wadee waa calaya buu dhahayaa waa calayhi bay qoraan kutubta kale mogta isaga dushiisa inay tahay lacanadaasaan qofku iskugu soo leexin isagaa iska wada isagaa dhahaya waa calayhi buu dhahaya isaga macnaha dushiisa inay tahay oo isagaa dhahaya dusheeda waxa abu isagu dhahayaa lacnatullaahi ilaahay lacanadiis in kuntu haddaan ahay min alkaadibina kuwa beenta sheegaya ben haddaan sheegaya lacanadaas inay dushiisa ahaato waaya lmbrka hore ku noqo rawa الbukhaariyu wa muslimu can sahl bni sacdi radi allahu canhu ana rajula oo min alansaari jaءa ilىa rasuuli lah nebi mxamed bin sal ه alay slm faqal wuxu yhi ya rasuul اllah ara'ayta ka waran rajula nin nabi allow bal ka waran wajada helay maca mra'atii xaaskiisa maceedii rajula nin kale xaaskiisiibuu nin kale ugu yimid an yaqtuluhu ma dilayaa am kayfa yafcalu muxuuse samaynayaa adaan ku weydiina nabi allow nooga jawaab faanzla allahu fii shaanihi ilaahay baa wuxuu kusoo dejiyey maa dukira waxaa lagu sheegay fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa oo min amri lmutalaacinayni labada licaantamay amarkooda ah ninkay islaanta licaantamaya xukunkoodaa la soo dejiyey faqaala nebiy baa yihi salى اllahu alayh wasalam qad qada allahu ilaahay baa xukumay fiika adiga iyo wa fii imra'atika xaaskaada adiga xaaskaada allah kala xukumay qaala wuxuu yidhi fatalaacanaa welcaantamin fi lmasjidi walxaal ana shaahidun anoo goobjoog ah haddii aan ahay sahal binu sacad saxaabiga la dhaho lacaankii masaajidka u ka dhaca wa fii riwaayatin fatalaacanaa welcaantamin waana aniguna maca annaasi dadkan ka mid ahaa cinda rasuulilahi nebiga agtiisa sal allahu alay waslm bilacantamin wa cinda abi daawuudna waxaa laga wariyey qaala sahlu xadartu waan xaadiray waay cinda abu daawuud qaala sahlu wuxuu yihi xadartu haadaa kaas waan xaadiray cinda rasuulilah nebi maxamed agtiisa anaa joogay sal lla alay slm famadati sunatu sunnadu waxay ku tagtay bacdu intaa dabadeed fi lmutalaacinayni labada licaantamay an yufaraqa baynahuma in la kala geeyo ninkaa iyo dumarkaa dib dambe iskuma guursan karaan rag iyo dumar hadday ka haraan shaqo iskuma leh uma laa yajtamicaani ma kulmayaan abadaa weligeed dambe ma kulmi karaan nikaax cusub meher cusub wax kasta iskuguma imaan karaan xataa iskuma xirmayaan marka ninkaani lambarka kale qaala lahu tacaala waladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaau kuwa dumarkooda qadfaya ganaya oo aan markhaanti haysan ilaa anfusahum iyagu naftoodu waxay aragtay mooyaane fashahaadatu axadihim midkood markhaantigiis arbacu shahaadaatin bilaahi afar jeer waa inu ilahay ku dhaarto inahu isagu lamin asaadiqiina inuu kuwa runta sheegaya ka mid yahay suuratu nuur tag waalkhaamisatu ana lacnat allaahi calayhi isaga dushiisa inay tao taas in kaana hadduu yahay min alkaadibiin yarmuuna waxa weeye yatahimuunahunna tuhmaya dumarka bizinaa ku tuhmaya tuhum warawa lbukhaariyu can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana hilaala bna umaya waa ninkaa dir hilaal bin umaya qadafa imra'atahu buu qadfay fajaaa waa yimid fashahida wuu dhaartay walxaala nebiyu sal l slm yaquulu ou leeyahay gabadhiina inkirta waxaa ma samaysa ninka kuu sheegaya mada ninkiina inka noqon waa nebigu wuxuu yidhi in allaha ilaahay yaclamu mid og weeye ana axadakumaa labadiina midkood nin yahow iyo islaan yahay kaadibun beenaale inuu yahay labadiina midaa been sheegaya laakiin wuxuu leeyahy way samaysay iyana waxay leedaha ma samayn mayay run wada noqon karaan mid baa beenaha fahal minkumaa taa'ibun warhoy labadiina maku jiraa mid toobad keenaya waa marka shanaadoo la wacdinaya warhoy midkiin ma toobad keenayaa war mid toobad keenaya ma idinku jiraa wa fii riwaayatin can ibni cumar radi allahu canhuma karara daalika nebigu waa celceliyey warkaas sala allahu calayh wasalam talaada maraatin saddex jeer uma qaamad waa kacday islaantii oo iyadina waxa la yidhi ha dhaaranin haddii aadan ishubin way kacdo fashahidad yana waa dhaarata inaysan jirin arrintu isna inay jidhaho uu ku dhaarta warawaa abu daawuud wagayruh can abi hurayrata radi allahu canhu anahu samica rasuul lahi sal la alay slm yaquul xiina nazlad markay soo degtay aayat lmutalaacinayni kuwa labada licaantamay aayadda ka hadlaysa nebigu wuxuu yidhi ayuma mra'atin haweeney kasoo adkhalat u soo gelisa calaa qowmin qolo iyo qabiil man qof laysa minhum aan ka dhalan oo dhahda waa ina hebel iyadoo hebelku uusan dhalina meel kale ay kala timid oo saa qabiilkii uga mid noqday in hebel uu ku noqdo islaantii reer kusoo dadha ilmo oon ka mid ahayn falaysad ma ahaanin min allaahi ilaahay xaggi fii shay-in waxba kagama sugna walan yudkhilaha allaahu ilaahayna gelin mayo gabadhaas jannatahu jannadiisa wa ayumaa rajulin ninkii kooho jaxada isna dafirah weladahu ilmihiisao dhaho ma dhalin isagoo dhalay walxaal huwa ilmihii yaraana yanduru ilayhi aabbihi oo saa u fiirinayo kana inkirayo lama dhalin ixtajaba allaahu ilaahay baa iska xijaaba minhu ninkan aabbaha ah wafadaxahu ilaahay baa fadeexadeeya calaa ru'uusi alawaliina waalaakhiriina ummadihii hore iyo ummadihii dambaba madaxyadoodaa lagu fadeexadaynaya lagu ceebeynaya qiyaamada markii la tugo ilmo u dhalay buu inkir khatar axkaamta baro qofkan haddii qadafkan iyo waxaan dhaco gabadhi hadday qiratay qiratayba qadafkii hadduu ninku dhaho been baan sheegayana isagaa laga gooy jeedalkii siddeetan shaabug ha lagu dhufto hadduu ka noqon waayo dhaho way samaysay isna iyana dhahda ma samayn shantan dhaaradu maraya marka dambena lacanada inay dushiisa tahay hadduu been sheegayo iyadii baa marka lagu soo jeensanaya waxaa lagu leeyahay adiga jeedalba waa lagu xadaya zinaa lagaa jirayaa war maya ma samaynad maxay isku badbaadin kadhaa dhaarihii oo kale inay madhayano shan kale wayatacallaqu waxaa ku tacalluqaya bilicaanihi ninkaa licaantankiisa khamsatu axkaamin axkaam shan ah oo muhiim ah kow suquudu lxaddi xaddii horta way ka dhacaysaa canhu ninkii markuu licaantamay jeedalkii horta waa ka dhaca kow wa wujuubu lxaddi xaddii waajibkeeduna waa tan labaad calayha islaantii ku waajibtay islaantii bay xaddi ku waajibaysaa warkuu usoo wareegayaa labo wazawaalulfiraashi firaashkiiyo gogoshiiyo zuushay nin iyo islaan isqaba iskuma aha waa kala tageen saddex wanafyulwaladi waladkii anfintiis inaan ilmahaasi ninka raacayn hooyadii buu raacayaa mar haddii uu ninkii inkiro yiro ma dhalin wataxriimu weeye midda kale xaaraam ahaan calal abadi weligeed ah ninka ay islaanta ah xaaraam kale yihiin shaqo isku lahayn rawa الbukhaariي وmsلimu can ibn cmr radi allahu canهuma ana الnabiya salى اllahu alيه waslm nebi mxamed laacana waa licaantan siiyey bayna rajuli wamraأati nin iyo xaaskiis haye isla dhaarta faاntafaa ninkii waa ka anfoomay waa iska anfiyey min waladiha ilmaheedii ma dhalin buu yihi fafuria baynahumaa waa ama fafaraqa baynahumaa nebigu waa kala geeyey wa alxaqa alwalada ilmihiina wuxuu haleeshiiyey bilmar'ati haweeneydi iyadoo inay dhasho waa la hubaa laakiin ninku haduu inkiray lagu khasbi maayo fantafaa min waladaha ay nafaa waa diida an yakuuna minhu ilmaha inuu isagu ka ahaaday wa fii riwaayati cinda albukhaariyi qaala nabiyu sala اllah alay slam lahumaa wuxuu ku yidhi xisaabukumaa labadiinaan isqabay xisaabtiinu cala allaahi bay ahaat axadukumaa laakiin midkiin kaadibun waa beenaale la sabiila laka wax wadaa kuma lihidniyaho calayhaa gabadhaas dib dambe iskuguma imaan kadhaa ay laysa laka rajcatun ilayha ma soo rajciyeysan kadhib walaa talaaqiya baynakumaa kulan dambena dhexdiina ma ahan walow bicaqdin jadiidin isku xirid cusub ba allaha ka dhige xataa isma guursan kadhaa wax weyn baa idin dhex maraya axkaam shan ah baa meesha ka imaanaysa waa laguu sheegay xaddii ninkii bay ka dhacday xaddii gabadhii bay ku waajibtay firaashkii waa zuulay saddex waladkii waa anfoomay afar xaaraam abadi ah waysan isguursan karin gabadhii maxaa xaddi ka ridi kara marka xaddii baa kusoo kusoo jihaysatay wayasqudu lxaddu xadkii waa dhacaya canhaa gabadhii islaantii bian taltaltacina inay licaantanto licaankii ninkii oo maray haddeer shantii oo kale fataquula ay dhahdo ashhadu waxaan ku dhaaranayaa bilaahi anna fulaanan ninkaa hebel ah waa ninkeeda haadaa ee kan ah laysa minla min alkaadibiina laysa hadhihin anna fulaanan haadaa ninkaan hebelihi fulaankaan kana la min alkaadibiina weye beenaale weeye fii maa buu been ku sheegayaa ramaanii bihi aniga ugu ganay oo mina zina xumaha iyo afxumada ugu sheegayo buu been ku sheegayaa ilaahay baan ugu dhaartay afar jeer bay ku celmisaa arbaca maraat wataquulu fi marati alkhaamisati marka shanaad waxay dhahaysaa bacda an yacidaha alxaakimu intii xaakimku iyana wacdiyey waa afka gacanta warjoog war ka joog la yihi gabadhiina islaan yahay ka joog marka shanaad haddii joog weydo waxay dhahaysaa wacalaya qadabullaah ilaahay caradiisu inay iyada dusheeda ahaatay in kaana hadduu ninku yahay min asaadiqiina kuwa runta sheegay dhinacii hore lacnad baa la marshay ninka dhinaca gabadhana qadab car ilaahay tanaa daran waay qaala tacaalى wayadra-u canhaa gabadhii waxaa ka ridaya ka dafcinaya alcadaaba cadaabku waa jeedalka iyo shaabuuga an tashhada arbaca shahaadaati biاllah inahu la min alkaadibiin wاlkhaamisata ana qadab allahi calayha in kaana min asaadiqiin suuraة اnuur sideed ilaa sagaal yadra-u yadfacu wayarfacu waxaa ka dafcinayo ka koryeelaya wey alcadaaba ay xadda zina zinada xaddeeda wahuwa rajmu huna halkan waa rajmiga iyo shaabuugga weeye cadaabkaasi iyo xaddaasi waaya وعند مسلم ثم dacاaha waa u yeeray nabigu gabadhiyo fawacadahaa waa wacdiyo wadakarahaa ilaahay buu xusuusiyo waأkhbarahaa wuxuu u waramay ana cadaaba اdunyaa addunyada cadaabkeedu ahwanu inuu ka fudayd badan yahay min cadaabi اlaakhira haddaad zina samaysatay iska qiro sababtoo ah haddii lagaa jaro waa cadaab adduunyo waa ka biskoonaysaa laakiin cadaabka aakhiraa daran gabar yahay ma i yeelin marka waxaa la yidhaahdaa baab licaan waa baab muhiim ah licaankau ka hadlayaa waa waxa weeyaan waa xalka lagu kala saarayo wey dadka noocaas marka waxaa ka imaan kara nidaamka lagu maamulayo waa intaa kitaabka kuu sheegay qur-aankuna hadee inooba cadeeyeba waay haddaan xaakimkii lahayn naaibkaa meesha imaanaya ayib salaad casr weliba dabadeeda in laga dhigaa fiican makaanka iyo zamankaba waa la adkeeyey makaankuna waa masaajidkii zamankina bacdalcasr baa laga dhiga waa xilli khatara ben haddii lagu dhaarto waay inta u yaro goobjoog noqonaysa waa afar qof oo la dhahaya meesha imaada waaye arrimahaasi markii ay sidaa u dhacaan dee marka hore qadaf baa hormaraya licaan oo dhan qadaf baa ka hormaraya haddii ilma jirana ilmihiina wuu diidayaa ilaa ilmaha uusan dhalin mar lama ma ogolo inuu qofku is qaato ishaleeshiiyo hadduu dhalayna inuu inkiro lama ogola haddaysan ilmuhu weli dhalon uurka xataa ku jiro ilmuha isaga haleeli maayo hooyadiis buu raacaya waaye gabadhii markay licaantantayna iyanaha waxaa ka dhacaysa xaddi iyadu waxba shardi maa inay dhahdo ilmaha isagaa dhalay nikaaxi waa fasakhmo meesha waa lagu kala tegay calaya qadabullaahi meesha ay ka leedahay qadabka iyada xaggeeda dumarkii la marshay jurmigaasi waa dembi weyn haddii qofku akhras iyo aflaawa yahay ishaare mufhimaa hadduu leeyahay iyada ku licaantamaya gabadho hadday xaaidlo tahay ama nufaso tahay masaajidka hortiisay soo istaagaysaa masaajidka ma soo geli kadha meeshii la rabay in hawsha masaajidka ay dhexdiisa ka dhacdo albaabkay soo istaagaysaa siyaalahaas baa lagu maamulayaa arrinta oo labadan qof lagu kala saaraya waay faslun haadaa faasilun kana waa fasal kale waalmuctadatu gabadha muctadadaadoo ciddada tirsanaysa calaa darbeyni laba qaybood wey mutawafan canhaa mid xaggeeda ninkii laga oofsaday iyo wagayru mutawafan canhaa waayru wagayru mutawafaa canhaa mid laga oofsaday keyrkeed waa mid ciddo ka tirsanaysa nin dhintay iyo mid ciddo ka tirsanaysa nin aan dhiman warkuu intaa isku dhaya mutawafaa canha wagayru mutawafaa canha falmutawafaa canhaa midda xaggeeda laga oofsaday in kaanad hadday tahay xaamilan mid uur leh fa ciddatuhaa ciddadeedu biwadci lxamli uurka inay dejiso wey markay umusho bay ciddada ka baxaysaa ama ha u soo degdegto umuliddu ama ha ku daahdo waay liqowlihi tacaala ulaatu laxmaali gabdhaha uurarka u saaxiibkaa ajaluhunna an yadacna xamlahunna waa inay uurka dejiyaan ciddadood wa ulaatu amaal alxaamilaat wey ajaluhunna muddatu ciddatihinna wey warawa lbukhaariyu can ilmiswar bni makhramata radi allahu canhu ana subaycata alaslamiyata nafisat way umushay bacda wafaati zawjiha ninkeeda intuu dhintay dabadeed bilayaalin hameenna yar dabadeed fajaءat الnabiy nabiga u timid salى اllahu عalayhi wasalam faاstaadanad way ka idan weydiisatay an tankixa inay nin kala guursato hadeere umusha faadina lahaa nabigu waa u ogolaaday fanakaxad way nikaxsatay nafisad bimacnaa waladat way dhasha wey wain kaanad gabadha laga dhintay hadday tahay xaa'ilan mid golmaran ah oo aan uur lahayn faciddatuhaa ciddadeedu arbacatu ashhurin wacashru afar bilood iyo toban beri weeye qaala tacaala waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna waa koranayaan bianfusihina arbacata ashhurin iyo wacashraa toban faidaa balagna ajalahuna markay gaaraana falaa junaaha calaykum dembi dusheena maaha fii maa facalna gabdhuhu waxay ku sameeyaan fii anfusihina naftooda bilmacruuf markay ciddadu dhamaata hadday xoogaa isqurxiyaan ama had ragga la hadlaan dhib male wallahu bimaa tacmaluuna khabiir yatarabasna yantadirna waa suganayaan wey balagna ajalahuna inqadat muddatuhunna almadkuura muddadoodii la sheegay waaye markay gaaraan ay dhammaato junaaxa waxa wey laa xaraja walaa isma dembi iyo xiriiri ma jiro fiima facalna waxay sameeyaan min atazayun isqurxin aw iltacarudi inay u bambaxaan lilkhudaabi ragga doonaya aw izawaaji kuwa zawaajka rabaa oo guurka bilmacruufi laakiin waa si wanaagsan waa bilwajhi اladii laa yunkirihu sharcu wejka aan sharcigu inkirayn bay ragga kula xiriiri karaan waay gabar laga dhintay warkeedu waa cadaaday hadday uur leedahay uurka ha dhasho ha dhigto haddii kalena afar bilood iyo toban beri warkaas waa urursan yahi wagayru lmutawafaa canha midda wax laga oobsaday xaggeeda eyrkeed midda wax laga oobsaday heyrkeed waateede aymudalaqa midda la furay awlmufaraq tan la kala geeyey beynaha wa beyna zawjiha iyada ninkeed maxaa lagu kala geeya bilicaanin licaanta aw faskin fask waaye bacda wadin iyo naxwi dalik ilaa mar aan waxaa jira ciddaba imaanayna waay gabadha haddii ay tahay mid la furay wixii la mid a isan laga dhiman in kaanad xaamilan hadday tahay mid xaamilo ah fa ciddatuhaa iyana ciddadeedu biwadci اlxamli uurka inay dejisa iyaba wey warkeedu waa cadaado tii hore la midta wain kaanad xaa'ilan hadday golmaranta wahiya iyaduna min dawaatilxaydi gabdhaha xaydka u saaxiibka ay tahay fa ciddatuhaa ciddadeedu halaaثatu quruu'in saddex duhri wey way qaala tacaala wاlmudalaqaatu yatarabasna way koranayaan bianfusina alaaثata quruu'in walaa yaxilu lahuna xalaal uma aha an yaktumna inay qariyaan maa khalaqa allahu ilaahi wuxuu ku abuuray fii arxaamina raximyaalkooda in kuna hadday yihiin yu'minna biاllaahi walyowmi اlaakhir alaaثata quruu'in waxa weeye jamcu qur'in qar'inna way dhahaan wahuwa muddatu maa shay muddadii weeye bayna alxaydatayni labada xayd u dhexeeya baa qur-in la dhahaa waqad yudlaqu in lagu idlaaqa la arkaa calaa muddati lxaydi xaydka muddadiisa lafteeda muddada xaydka quri waa laha saddex dhiig saddex xayd ama saddex duhri war cadaaday wuxuu yidhi wahiya aladhaaru isaga wuxuu yidhi qur'iyadu waa adhaarta sidaas imaam shaafici duhurada wey wain kaanat sakiiratan hadday tahay mid yar gabadha ciddada tirsanaysa aw aayisatan mid dhiigba ka quusatay fa ciddatuhaa ciddadeedu alaaثatu ashhurun waa saddex bilood alaayisatu waa hiya kabiira waa midda weyn oo alatii inqadaca xaydaha dhiigeedu go-ada waa aayisad ka quusatay min cawdihi soo noqoshadiisa qaala tacaala wallai yaisna haween haweeneyda haween haweenada ka quusay min almaxiidi xaydkii oo min nisaa'ikum in irtabtum haddaa shakidaan fa ciddatuhunna ciddadoodu alaaثatu ashhurin waa saddex bilood wallai lam yaxidna kuwa aan dhiiga caadada xaydin ya iyana ciddadoodu alaaثatu ashhurin waa saddex bilood ay sakiiraat wey kuwaan hidhig ka imaan gabdhaha yaryara allawaati kuwaasoo lam yabluqna aan gaarin sinal xaydu xaydka da-diisa cidatuna alaaثatu ashhur waa saddex bilood kal aayisaatiba lamyihin kuwa ka quusay irtabtumna shakagtum aad shakideen fii xukmihina oo walam tadruu inaan ogaan kayfa yactaduuna say u ciddo tirsanayeen marka kuwaan dhiigga helin waa saddex bilood ciddadood wاlmudallaqatu midda la furay qabla اdukuuli is-arag ka hor ninkaysan isku galmoon bihaa iyada laa ciddata calayha wax ciddaa laguma leh wuu nikaaxsaday waana furay mana kulmin cidda ma leh qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum markaa nikaxsataan almu'minaat gabdhaha mu'minaatka fama dallaqtumuhuna afudhaan min qabli an tamasuuhuna aad taabataan horteed famaa lakum calayhina gabdhaha dushooda idinkuma ahan min ciddatin oo tactaduunaha cidda ah u tirinsan famaticuuhuna gabdhaha u raaxeeye wasarixuuhuna iska sii daaye saraaxan jamiila sii dayn wanaagsan alxzaab afartan iyo sagaal aayad ah waayo tamasuuhuna waxa weye tujaamicuhun idinkoo aan jimaac idin dhex marin min ciddatin tactaduunaha waxa weeye waxa weeye muddatin oo ta- tacuduunaha a u tirinaysaan wa tuxsuunaha a u koobaysaan calayhina gabdhaha bil ashuri aa ugu ugu koobaysaan bilo awil aqraa'i duhuro famaticuhunna acduuhunna siya shay-an oo yastamticna bihi ay ku raaxaysaan mutco sarixuuhunna waxa weeye khalluu sabiilahunna waddadooda u khaali yeela bilmacruufi si wanaagsan min gayri idraarin bihinna dhibid la-aanteed idinkoo aan dhibaynin way wacidatu lamati addoonta ciddadeedu addoomaba lama haya hadda gaalada lala dagaalo laga soo qabtay ku xiranta waay olooyinkaa la dagaalamaya xoogaa hayaa malaynaya dada maxaabiisi iyo waxaas wacidatu lamati bilxamli waa addoon ciddadeed bilxamli uurka ka ciddati lxurati gabar xore ciddadeedo kale wey gabar xoro uur leh waa ina uurka dhigta soo maahayn addoonta waa la mid wa bilaqraa'i duhuradana an tactada inay cidda tirsato weeye addoontu biqur'ayni laba duhri saddex duhri bay ahayn dee lama kala bari karo duhur iyo duhur berki lama dhihi karo marka laba israaci laba duhri haash wa bishuhuuri bilahana iyaga waa la kala bari karaaye waxa weeyaan waxa weeyaan xagga bilaha can ilwafaati dhimasho hadday ka cidda tirsanayso an tactada waa inay cidda tirsato bishahrayni wa khamsi layaalin laba bilood iyo shan habeen afar bilood iyo toban beri soo maahayn kala bar laba bilood iyo shan wa can idalaaqi dalaaq hadday ka cidda tirsanaysana an tactada waa inay cidda tirsato bishahrin wa nisfin bil iyo badh waay qiyaasan oo calaa daati alaqraa'i baa looga qiyaasanayaa fi tansiifi kala baridda fain ictadad bishahrayni laba bilood hadday ku ciddo tirsato oo bilya bar meeshaa nidhi ay sii badin lahayd oo laba shan iyo tobanka kale ku daro kaana awlaa alla saasaa fiicnaan lahayd labada bilood ay buuxsa khazaaliga iyo iyagu waxay leeyihin war maya khazaali waa moxamed bin moxamed bin moxamed zaynudiin xujat lislaam sheekh weynaa isagu saasoo leeyahay hal samaysa laakiin hadda waa sidaasaa u fiican buu yidhi lambar horean soo dhaafnay liqowli cumar wabnihi radia allahu canhumaa tactadu lamatu addoontu waxay ku cidda tirsan biqur'ayni laba qur'i walam yunkar calayhaa walam yunkir calayhim walam yunkir kuma inkirin calayhimaa labadaas cumar iyo wiilkiis axaduna min asaxaabati radia allahu canhu fakaana ijmaacan arrintu ijmac bay noqoto waa laisku raacay waliannahaa cala nisfi waa midda kale labada waa kala bar addoontu min alxurati fii kaiiran in badanoo min alaxkaami ah in badanoo axkaamta ka mid ah wa qiyaasan cala alcabdi addoonkaa loo qiyaasanaya fii jacli dalaaqihi furidiisa waxaa laga dhigay dalqa taliiqatayni laba dalqadood ninka xorta waa saddex dalqadood buu leeyahy addoonku waa labo dalqad baan la kala bari karin dee dalqad iyo bar lama dhihi karo dalqad barkeed dee sidaanoo kalena ninkiiba saasaa la yihi gabadhiina sidaan ha la yidhaahdo oo labadaa qur'i iyana ha qaadato haddii gabar intuu furo rajciye ay tahay ninkii kabacdi dhinto iyadoo ciddadii ku jidha ciddadii rajciyada waa laga guurayaa ciddadii dhimashaday u guureysaa hadduu dhinto iyadoo gabadhou furay baa-ine ay tahay oo aan waxba ugu harin ciddatu wafaad u guuri mayso wax ka dhexeeyaan jirin ciddadeeda hore bay dhammaysanaysaa haddii gabadha uu ku furo iyadoo nifaaskii iyo umushii ku jidha dhiiggii gabar xayd lagu furoo kalea laga soo qaadaya waagay musha ay ka baxdo bay ciddadu u bilaabanaysa ay ka daahirowda masalo kalena waxa weeyaan bil dhexdeed haddii la furo laba bilood markay ciddada tirsato bisha kale bishaan intay ka soo gaadha maaha bisha kaley ka buuxinaysaa bisha naaqiska iyada soddon baa la buuxinayaa iyadana halkaasaa la dhigayaa waay taasna halkaasaa la marsiinayaa waaya والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب